أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus saaki idiin haysa kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo khasaar lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamuu ay xoogga ku haysata kufaarta mid ka mid a wargeysyada ugu afka dheer dalka maraykanka ayaa dhaawacay in maamulka trump uu qorsheynaya inuu dib ogeys ku sameeyo ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee ku sugan dalka soomaaliya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareera dad shacaba ugu dilay magaalooyin dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kulan lagu soo gebagabeynayay kormeer culimada ay ku soo mareen qayba ka mid a wilaayaadka islaamiga ayaa ka dhacay degmada jilib ewle islaamiga ee jubbada dhexe munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday deegaanka booco ewla saamiga ee hiiraan bulshada ku dhaqan deegaanada wabxa iyo diri ewla saamiga ee galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka furiyey deegaanadaas يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo arbacaa taariikhna ay ku beegan tahay afarta bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan howlgal qorshaysan oo khasaar lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamuu ee ay xoogga ku haysata kufaarta ciidamada mujaahidiinta waxay shalay kamin u dhigeen kolonyo kufaarta saliibiyiinta kenya ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada maangaay iyo ijaara ee gobolka laamuu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ay xoogga ku haysata saliibiyadda kenya kamiinkaas ayaa allah fadligiisa waxaa khasaare culus lagu gaarsiiyey kufaarta kenya waxaana jirta askar kufaarta ka tirsan oo bakti iyo dhaawacyo ku noqday kamiinkaas waxaana goobta kamiinka uu ka dhacay sooca ga dhigatay diyaarad helikobtar ah oo halkaasi ka daabushay bakhtiyadii dhaawacyada askarta kufaarta kenya mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer dalka maraykanka ayaa daabacay in maamulka trump uu qorsheynayo inuu dib ogeys ku sameeyo askarta saliibiyiinta ameerikaanka ah ee ku sugan soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheeba warbaahinta caalamiga ah ee laga leeyahay dalka maraykanka ee fox news ayaa warbixin ay baahisay ku sheegtay in badi dadka maraykanku aaminsan yihiin in sannado ka hor ay dhammaadeen dagaalka uu maraykanku kaga jiro dalalka soomaaliya suuriya ciraaq iyo yemen warbixintu waxay custay in maraykanku aanu weli si rasmi a u soo afjarin dagaalada uu kaga jiro waddamadan xilli weliba washington ay ka doodo hanjabaadaha mustaqbalka ee dowladaha shiinaha iiraan iyo ruushka ciidamada maraykanka ayaa muddooyinkan dambe si hoose uga fuliyaa dalalkan howlgallo qorshaysan oo herarkoodu hooseeyo kuwii dhacay wixii ka dambeeyey kow iyo tobankii sebtembar labada kun iyo kowdii kuwaasoo isugu jiro ayay tiri warbaahintu weeraro toos ah iyo duqaymo dhinaca cirka ah fox news waxay xustay in ciidamada maraykanka ay fulinta howlgalladan u qiishadaan sharciyo dagaal oo la meel mariyey in ka badan labaatan sano ka hor waxaanay weeraradani imaanayaan muddo dheer kadib markii dareenka dadweynaha maraykanka uu meesha ka baxay dad tiradoodu aada u yar tahay oo ameerikaan ah ayay fox news sheegtay in ay og yihiin dagaalka uu maraykanku weli ka wado dalka soomaaliya isagoo si hoose ula howlgala maleeshiyaadka murtadiinta ee dagaalka kula jira xarakada mujaahidiinta al-shabaab diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayay warbixintu xustay inay si joogto ah duqaymo uga fuliyaan gudaha dalka soomaaliya kuwaasoo ay sheegtay in faahfaahintooda badanaa si kooban loo sii daayo ama dib loo shaaciyo dagaalka uu maraykanku kaga jiro soomaaliya ayay fox news sheegtay in wakhti badan uu qaatay oo marnaba aanu si dhammaystiran u istaagin tan iyo wixii ka dambeeyey markii ciidamada maraykanku ay soo farageliyeen soomaaliya oo ku beegneyd kun sagaal boqol iyo sagaashankii ma doonayno in askarta maraykanku ay ku baahdo adduunka oo dhan ayuu ku jawaabay bet hegson oo ah xogayaha dagaalka maraykanka mar la weydiiyey ayay tiri fox news su-aal ku saabsaneed in maamulka saliibiga trump uu ciidamada ku sii hayn doono soomaaliya iyo in kale xilliga su-aashan la weydiinayey oo xogtu ay tibaaxday inay ahayd horaantii sannadkan labada kun shan iyo labaatanka ayaa waxaa kale oo xogyaha dagaalka ee maraykanku uu intaa ku diray in dib u eegis ay ku samayn doonaan ciidamada maraykanka ee ka howlgala soomaaliya warbixinta fox news ayaa ku soo aadaysa saacado kadib markii maamulka silibiga trump uu xilka xayuubin ku sameeyey safiirkii maraykanka u qaabilsanaa dalka soomaaliya richard hig rieli kaasoo lagu amray inuu soo afjaro shaqadii uu ka hayay soomaaliya kuna laabto maraykanka jazaaka allaahu khayran walaalka abushiiba maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah dad shacab ah ugu dilay magaalooyinka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad magaalada muqdisho gelinkii dambe ee shalay askari ka tirsan maleeshiyaadka radada ayaa nin oday ah ku togtay gudaha caasimadda ilawaradi ayaa sheegay in askarigan murtadka ee toogashada geystay uu la socday mootaa nooca dhugdhugleyda loo yaqaan odaygoo da-diisa lagu qiyaasay lixdan jir ilaa toddobaatan jir ayaa la toogtay xilli uu la socday mooto bajaaj darwalkan mootada ayaa badbaaday balse ninka odayga ah ayaa ku jira xaalad culus dhanka kale axmed nuur xasan oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo da-diisa lagu qiyaasay labaatan jir ayuu askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta saacadihii lasoo dhaafay si bareera ugu toogtay degmada daynile ee magaalada muqdisho askarigan murtadka ah oo qayb ka ah maleeshiya koox dardaday u hubaysay inay lacagaha baada ay ka qaadaan dadka shacabka ayaa lasoo wariyey in wiilka dhallinyarada ah uu gurigiisa ku weeraray halkaasna si bareera ugu dilay sida ay xaqiijiyeen ehelada wiilka aabbaha qoyska ayaa warbaahinta u sheegay inta wiilkiisa la dilin ka hor ay maleeshiyaadka guriga kala baxeen hooyada jirdil ay u geysteen kadibna wiilkeeda si galdara ay u dileen sidoo kale dad goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta dilka ka geystay guriga ku yaala degmada dayniile ay dhibaatooyin xoogan ku hayaan dadka deegaanka lajecun maanta halkaan rag dowladda soo dirsatay oo lix canshuur baan qaadaynaa aa gurigeegaan soo weeraray albaabkaasi ugu soo jebeen ilmaha kadib maamadii bannaanka ula baxeen oo maamo uur le aheed oo iska xanuunsaneed horbaadkiisa ku bilaabeen kadib gabadh darsigaa ka celisay gabadhii markay ka celisay wiil ay dhashay oo labaatan jiroo salaad ka yimid ay la baxeen bannaankay geeyeen xabaday ku dhifteen waxna kama qabin lama diririn ma caayin ma cadaabin ilaa sabab ay ku dileen ragga saas yeelina waa laanta cashuurah nimanka la baxay oo siibada dadka loo soo diray hoostaga janarala bariise labaatan jir buu ah axmed nuur xasan maxamed jaamacadu dhiganay sanadkii koowaad ay u ahayd mar kasta waa imaan jireen mar kastana dagaal iyo rafaad iyo dhib ay dadka u geysan jireen maahane qori inay dadka garacaan oo liif garacaan oo baabuur ku guraan maahane marka annagu ka tagno guryaha oo ka shaqo tagno ay ilmaha noo soo doomarinaya ilma iyo xaasaska annagoo joogama imaanayaan maanta anoo dukaan yaraan leeyahay dukaankii yarkaan fadhiya waxaa ii imaatay saddex askari midna uu dhar cad yahay midna uu labana ay dharka oo buriiska oo buluugaa wato midna dhar iga cadaysa fadhisa oo wato anoo imaadeen kuwa waxay iga bilaabeen gurigaan yaa iskale guri anaa iskale aan dhahay ma waxay dhan kiraa jir ma kira ma nihinaan dhahay guriga annaga iskale ee dariska dhammaan na yaqaano saaka laba saac ilaa duhurkii waan usoo noqonayan inta istaagaan waa soo laaban inta istaaga habo imaana maamo gaariya ku imaana toban jeer markay iga tageen oo inta soo orday oo gurigiinu ku dheganaayo walaalkay deganaayo oo garaac iyo wuxuu isugu daray intuu garaacan soo baxayba xabadu bam ku siiyey shan daqiiqa intaaba laba daqiiqa la gaarin wiilkii iyo habartii iyo ilmihii o dhan iska soo soo baxshay dhibkan meesha ka dhacaad u jeedeen ayaa dhacay wiilkan miskiinka oo xaafidka ah oo xaafadda ilmaha loogu jecel yahay ah bay guriga kala soo baxeen maamada waa jir dileen gabadh dhibaato badan baa loo geystay horteeday ku dileen wax aan naxariis la yidhaahdo uma samaynin hadda meeshaas waxaa ka dhacay wax jirku nala gariirahaya oo maanta oo dhan jirhkeenna uu soo celcelinaya dhibaatada meeshaas ka dhacday oo wax loo dulqaadan kara aysan hayn dhanka kale magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan qaybta uu ka arramaya maamul goboleedka ashadaldarirka puntland dil ayaa ka dhacay kaasoo loo geystay wiil dhallinyaro ah dilka ayaa wararka qaar waxay sheegayaan inuu ka dambeeyey askari ka tirsan maamulka ridada puntland wiilka la dilay oo bajaajila ayaa la odhan jiray cabdulaahi maxamed kulan lagu soo gebagabeynayey kormeer culimmada ay ku soo mareen qayba ka mid a wilaayaadka islaamiga ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilasaamiga ee jubbada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen cuhmaan dhuubow dhowaan magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa lagu qabtay kulan u dhexeeyey culimmada wilaayaadka islaamiga ah iyo maktabka guud ee dacwada kaasoo ujeedkiisu ahaa isxog waraysi kadib markii culimada wilaayaadka islaamigu ay soo mareen in badan oo ka mid ah gobolada dalka halkaas oo ay dadka muslimiinta ku gaarsinayeen dacwada diinta islaamka gabagabada kulanka oo ay goobjoog ka ahayeen qaar badan oo ka mid ah culimada sidoo kalena ay joogeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa maktabka dacwada guud ee xarakada ayaa culimadii ka hadashay kulanka waxa ay sheegeen in meelihii ay soo mareen ay ka fuliyeen howlo dacwo ah dadka muslimiintana ha ay lasoo qaybsadeen nolosha ay ku nool yihiin sidoo kale culimada ayaa dardaarano iyo talooyin u jeediyey dadka muslimiinta ee xilligan dareemaya kuleelaha xilliga roob la-aanta ah oo ka jira guud ahaanba gobolada dalka soomaaliya aniga iyo sheekh cumar xayaakallah iyo dictor xanafi cabdisheekh ayaan isla soconnay wilaayada gedo caasimadeeda ceel cadde madaxdii muxaafadada ceel cadde ayaan wada fadhiisannay oo aan wada hadal samaynay shaqooyin aan kala qaadanay waxaan ka qayb galnay iftitaax furid dowro litasiixi lqur'aan lilmucallimiin ayaan ka qayb galnay oo laga furayay degmada ceel cadde habeennimadii jimcihii waxaan qabannay nadwo aniga iyo labadii walaal ila socday shuyuuqdii saddex mowduuc kala duwan ayaan uga hadalnay sida nuqabada een degmada el cadde waxaan la kulannay madaxda wilaayadda gobolka yacni gedo ayaan ayagana gaar ahaan ula kulannay waxaan kelimaad u jeedinay haddee kulayl wuu jira sidoo culammadu ay sheegeen waddankaoo dhan buu ka jiraa ilaaha naga bixiyo waxyaalaha marka dadka dee markaad la sheekaysata ay tilmaamayaan haddee baahi dacwo way jirtaa raxilaadka culammadu iyo siyaaraadka ay badiyaan oo dadka lasoo booqdo ee lagu soo laalaabto oo midda kaleo dee ayadana muuqato maanta waxaa loo baahanya mar haddii kulayl uu jiro haddee tacaawun runtii waa loo baahanya ummaddu inay istacaawunto ilaahayna waxaan ka rajaynaa subxaanahu watacaala ummaddu cadow iyo abaar ilaahay isuguma daro baryada ilaahay inaan badinna oo dadka maaragtay lidhaha ilaahay subxaanahu watacaala baryadiisa aan badinna dee istikfaarta aan badinna ilaahay uu noo naxariisan annagana aan isu naxariisanna dadkana himo badan bay lahaayeen culimmaduna inay isaga daba maraan oo in badan laysaga daba noqdo maktabka dacwada khayr allaha siiye juhdiga ka shaqaynahayay ilaahay jalla wacalaa madar ayaan warsanaynaa inuuna soo qaboojiyo oo dadkii warihii baa ka wada gurahaya oon badan baa jira ilaahay jalla wacalaa kulaalka qabow ha noogu bedelo jilaalkana aaran iyo barwaaqa alle ha noogu bedelo cirkana ilaahay barakaadkiisa ha noo furo iyo raxmaadkiisa isagaana na quudin karee ilaahay cadow ha naga kaafiyo munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday deegaanka booco ee wila saamiga ee hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen yaasir moxamed munaasabadan oo ahayd mid shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday gabdha ah oo dhammaystay barashada cilmiga caafimaadka ayaa waxay ka dhacday xarunta iskuulka alfajri oo ah iskuul hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna yaala deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne munaasabadan waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan iyo mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan waxaana ugu horrayntii mid ka mid ah macallimiinta iskuulka alfajri ka warbixiyey iskuulka iyo waxbarashada uu bixiyo ka warbixinta iskuulka kooraska caafimaadka ee haddii aan ka warbixiyo kooraska caafimaadka waxaa la furay kowdii bishii labay tobanaad laba kun labaatan iyo afar ayaa la furay macadkaana waxaa la yidhaahdaa alfajri healthy institute ayaa la yidhahdaa xilligaas ayaa la furay wuxuu u socoyey muddo hal sano ah ardadii ka qalin jibida waa kuwan haddana hor fadhiyo waxaan rajaynaynaa intaan inka badan inay imaan doonaan ay ka aflixi doonaan annagana waxaan ku aan weynaa inaanu dadaalkayna sii labalaabno xagga macallimiin ahaan iyo wixii ka dhiman qaar ka mid ah ardayda dhammaystay barashada caafimaadka ee iskuulka alfajri ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda barashada caafimaadka
waa maxay gargaarka degdegaha fastaid waa gargaarka ugu horreeya ee la siiyo qof dhaawacmay inta aan la geyn xarun caafimaad ka hor sida dhaawaca hafashada iyo wixii la mid a waa maxay shoog shoog waa xaal nololeed khatar ah taasoo sii kordha mar walba oo hoos u dhaco cadaadiska dhiigga waxaad sheegtaa afar ka mid a calaamadaha nolosha calaamadaha noloshu way farabadiyiin laakiin waxaa ugu muhiimsan afar qaybood oo kale ah heerkulka jirka neebsasho garaaca wadnaha cadaadiska dhiiga waa maxay dhahydration dhehydration ama fuuqbax fuuqbax waa marka uu qofka lumiyo dheecaan iyo biyo uu jirkiisa u baahnaa waa maxay unug unug waa qaybta ugu yar ama salka u ah qaabka ama dhismaha iyo shaqada noola sheeg shaqada uu qabto habdhiska dhiig wareega jaardiifaskular waa habdhiska gaarsiiyo ogsajiinta nafaqada dhiigga jirka waa maxay naars naarsin ama kalkaaliye waa qof kastaoo helo aqoon caafimaad muddo laba sano ah kalkaaliyaha waa kan ugu dhow bukaanka ee u dhexeeya dhakhtarka iyo bukaanka waa maxay nutrition nutrition waa cilmi la xiriira cuntada iyo xiriirka ay la leedahay caafimaadka waxayna door muhiima ku leedahay koritaanka jirka sheeg saddex ka mid ah ilaha laga helo borotiinka ilaha laga helo borotiinka waxaa ka mid ah ukunta malayga caanaha imise ayuu u qaybsamaa habdhiska kaadimareenka habdhiska kaadi mareynta waxa uu ka kooban yahay shan qaybood oo kale ah waxaa ugu horeeya kidneys oo ah labada kili iyo ureters oo ah labada tubo ama lisayaasha balaadhar oo ah kaadi haysta iyo urethra oo ah tubada kaadida dibadda u soo saarto iyo balaad vessels oo ah xididada dhiigga iyo aniyo nervos neerfayaasha waa maxay inflammation inflammation waa dhibaatada jirka ku dhacda falgal uu la sameeyo jirka jawaabta ka soo baxdo waa maxay hepatitis hepatitis waa cudur degdeg ah oo ku dhaca beerka waa maxay antinatal care waa xanaanada caafimaad ee loo sameeyo hooyada uurka leh intiisa dhalin ka hor waa maxay postnatal care waa xanaano loo sameeyo hooyada markay dhasho kadib waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka booco oo iyaguna dhankooda goobta ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka waxbarashada ee iskuulka alfajri iyagoona si gaar ah ula dardaarmay ardayda la guddoonsiiyey shahaadada ee dhammaystay barashada caafimaadka aniga oo ku hadlaayo afka waalidiinta aada ayaan maaragtay waxaan marka koowaad mahadinaya allah subxaana wa tacaala waan u mahadnaqayaa nicmooyinkiisa faraha badan oo allah subxaana wa tacaala nicmo kasta asagaa bixiyo nicmooyinka waa lana siiyey oon uga mahadnaqaya waxaa ka mid ah xafladda halkaan aan u fadhina maanta oo aada u qiimo badan oo aada u faa'iido badan oo ilmaheennii ma arkaysa maanta qaar ka mid a ay noo barteen cilmiga caafimaadka runtii aad ayaan usoo dhowaynaynaa waan ku faraxnay bandhigga maaragtay ay sameeyeen oon maqalnayna maaragtay wuxuuna tusinayaa ama maaragtay aan ka fahmaynaa in ilmaheenay wax noo barteen maasha allah alxamdulilaahi nicmadaas ilaahay baa subxaana wa tacaala iska leh ardada isxilqaamtay inay wax bartaan ee ummadda wax anfacayo oo cilmi ah ay bartaan ee waa la ogyahay caafimaadka markii ay deegaanadan wax ka xanuunsadaan in loo qaadi jiray magaalooyin iyo meelo kale hadda falilaahi alxamdu waxaan leenahay waa guul iyo horumar ee ardadaasi maaragtay ahay gaareen waxaan kale ugu mahad celinaynaa macalimiintii juhdiga ku bixiday ayaan ugu mahad celinaynaa waa nicmo ilaahayna siiyey oo noo soo korortay waa waxaan kaloo alla ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala amniga uuna siiyey ee intaas la haystay ardadu wax baranayeen ee wax nusqaamo aysan ka gelin waxaanu leeyahay marka walaalayaal aqoonla-aantu mar walba waa mugdi aqoontuna waa nuur ilmaha waxa la barto
maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada hiiraan ayaa ku tillaabsaday horumar muuqda oo ku aadan dhanka waxbarashada isagoona iskuulle ka hirgeliyey deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan jazaaka allaahu khayran walaalka yaasir bulshada ku dhaqan deegaanada wabaxa iyo diri owlasaamiga iyo galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey deegaanadaas تفاصيل وركاسي وكان ولكن مروان محمد يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمات أفكاره وشبابنا الغالي سمات أفكاره tani waa xalqadeenii saddexaad warbixinada aan ku soo gudbinayno xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo la magac baxday xamlatul intisaaraat liahli tadxiyaata waxaan xalqadeennan uga hadli doonnaa howlihii dacwiga ee maktabka dacwada ka fuliyey deegaanka dirri iyo sidoo kale degmada webxo deegaanada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xamlada dacwiga ka fuliyey waxaa ka mid ah deegaanka dirri oo hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada kaasoo in ka badan shan iyo toban sano ay bulshadiisa hoos aarsanayso shareecada islaamka markii uu gaaray wafdiga dacwada waxaa halkaasi muddo maalmaha ka socday duruusta xana ah iyo muxaadaraad ay jeedinayeen culimaaudiin ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya bulshada derri oo markii horeba sii ogaa inay soo gaarayaan wafdiga maktabka dacwada ayaa si hufan u soo dhoweeyey culimmada iyagoo maamuusay islamarkaana ka faa'iidaystay acmaasha khayriga ah ay ula yimaadeen wuxuuna maalmaha ay xamladu ka socotay deegaanku ahaa mid ka duwan sidii hore uma aysan kala harin rag iyo dumar intaba inay wax ka kororsadaan ducaadda waa kuwan qaar ka mid ah oo sharaxaya duruusta kala duwan ee in muddo ah halkaas uga socday iyagoo duco hawada u mariyey culimmada
waxaana soo gaaray culummo ka socota xarakatul mujaahidiin jasaahum allahu khayran gaar ahaan maktabka dacwada xarakada nooga socota waxaa naloo akhriyey duruusul mucalimiin culummada na soo gaarsiiyey khayrkaas iyo nicmadaas waan uga mahadcelinaynaa jasaahumullahu khayran waana ka faa'iidna faa'iida aad iyo aad u badan iyo dardaaranada iyo wanaagga iyo waxaa naloo keenay jasaahumullahu khayran wayna mahadsanyihin waxaa eeanta noo yimiday wadaadada islaamka culummada maktabka dacwada allah subxaana wa tacaala ajra ka siiyo dowrad aan ka qaadanay dowradaas oo ku saabsaneed bayca lambar koow waxaa waye shuruudulbayac anwaaculbayac arkaanulbayac kasbulxalaal albuyuuc almuxarama aad ayaan uga faa'iidaysanay dowradaas ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala aada waxaan ugu mahad celinaynaa culimmadana soo booqatay ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisana soo gaarsiisay ilaahay subxaana watacaala aayaadkiisana xusiisisay wax badan nagu booriyey alla ka cabsa iyo wax badan aaday u mahadsan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala hay miisaamka xasanaadka u saaro wax badanna waxaan ka codsa lahayn insaanoo kale noola baraarujiyo culummada mashaaqida noo timid oo meel dheer nooga timid oo maaragtay waftiga noogu timid yaa mahadsan mahad ka gaartaan leeyahay ilaahay maaragtay ha barakeeyo aad bay noo ammaaneen amaantaas ilahay naga soo bixiyo wacdigayna wacdiyeen iyo waxay noo tareen ilahay maarata naga soo bixiyo wax badanna maarata ka faa'iidnay waxaa mahadsan raggii maaragtay ka qayb galay dowladdaas mucallimaanta ganacsatada odayaasha iyo gabdhahaba kulli waa u mahad celaynaa mar kale iyo nolol wanaagsan iyo weri kale allah idinku keeno maa maarata wax badan baa idinka faa'iidanay guddiga maktabka dacwada oo weli wata howlahoodii baraarujinta bulshada iyo gaarsiinta dacwada islaamka ayaa u sii gudbay degmada webxo ee wilaayada galgaduuda webxo waa degmo ku dhowaad muddo labaatan sano laga joogo ay ku hardameen islaamka iyo mushrikiinta iyadoo weli ay ku yaalaan astaamo muujinaya sida muslimiintu halkaasi ugu guulaysteen cadowgii islaamka sidoo kale degmadan ayaa ah mid leh taariikh ka duwan magaalooyinka kale waxaana gudaheeda ku aasan shahaado naftooda u horay sidii ay u noqon lahayd meel lagu maamulo shareecada raxmaanka reer wabxo waxaan leeyahay jazaakum allaahu khayra can alislaami waalmuslimiin waa sida walaalka hadda uu sheegay taariikhdaa dheer ee labaatan sano markaa ku dhow halkan waa lagu hardamahay dad badan oo muslimiina ahlu tawxiid ah ayaa ku shahiiday ilaahay diintiisa loo dilay dad badan oo ahlu shirki ahoo ahlu kufri ahoo gaalo ah oo shahaado la dirir ahoo shareeca la dirir ah oo dulmi iyo gardarra u dheer tahay baa halkan lagu laayay abaalkooda laga waraabiyey laakiin labadaas ma sinno sida nabigeennu uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam laa sawaa qatlaana fi ljanna wa qatlaakum fi nnaari marka taariikhdaa dheer waxay ka markhaati kacaysaa sida hadda walaalku uu sheegahayay reerkan taariikhta inay ka galeen meeshii ay ka galeen cows iyo khasraj asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi walaalihi wasaxbihi wasalam ku dhowaad isbuuc waxaa halkaasi si toos ah uga socday xamlada dacwiga ah ee maktabka dacwada masaajidda iyo maraakista ayay si toos ah uga socdeen xalqaadka cilmiga oo ay qaadanayeen macallimiinta ganacsatada haweenka iyo dhammaan bulshada wabxo waa kuwan iyagoo cabiraya dareenkooda ku aadan ducaadda culimmada ah ee soo gaaray waxaan soo qaadanay walaalaha ee inoo keeneen dowro socotay saddex maalmood nuxurkeeduna uu ahaa laba rasaalo waaweyn oo aadna muhiim u ah rasaalada koowaad waxay ahayd rasaalo ka hadlaysay n farbarka oo la yidhaahdo daliilu daalib ilaa sagaal mowduuc oo muhiim ah sagaal baab oo kale ayay ka hadashay waxaan kala qaadanay iyadana rasaalo kale oo iyadana la yidhahdo qawaacidul arbaca ka hadlaysay dimuquraadiya iyo waxay tahay iyo calmaaniyiinta caalamka hadda joogta rasaaladaas aad bay muhiim u tahay waa rasaalo kooban haddana fawaa'id badan leh wax badan baan ka faa'iidaysanay ilaahay subxaana wa tacaala walaalihii khayrkan iyo noo keenay ajar badan iyo xasanaad badan allah ka siiyo waan soo dhaweynaynaa doorooyinka noocan ah in welibana lagu soo celcelsho oo na la horumariyo culumo shawafti ah oo ka socoto maktabu dacwa noo waday cashiraad musalsalo isla xiriira aadna u qiimo badan qalbigaynuna oo u qabiyey baahi weyn waxaa ka mid ahay safxaadka gabdhihii wanwanaagsanaaye saxaabiyaadka ahay ee naga horeeyey diinta islaamka xawhetayday naga hor caalimaadka ahay cilmigoodii barashadooda ku dayashadoodii waxaa kama sifaatu mar'atu lmuslima gabadha muslimada tilmaamaha iyo sifaadka ay leedahay kuna leedahay islaamnimadu ay amartay oo waxawhetay ilaahay uu si uu u sharciyo ay leedahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad leh bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa culummada na soo booqatay xarakatulshabaab almujaahidiin muxaadarooyinka qiimaha iyo khaayaha badan ay noo soo jeediyeenna allah nagu anfaco ayaguna way ku mahadsan yihiin socodka ay noo soo galeen iyo masaafada dheer ay soo mareen annagana kuwii qaato ku camal fala allah naga dhigo cilmi waxaan u malaynaa degmadan muddo badan ayuu cilmi dhegaysanaysay dadka ku nool kolbana waxna way qaateen waxna uun waa weli u dhiman yahay ilaahay subxaanahu watacaala marka aakhirkeenna ha ka dhigo kuwii sunnada nabiga iyo kitaabka ilaahay ku dhega safarkii maktabka dacwada ee ubuxo halkaasi ayuu ku soo dhammaaday xalqadeennii saddexaad ee aan uga hadalnay xamlatul intisaaraat ila ahli tadxiyaat waa naga intaa waa inoo xalqada afraad oo aan ku soo qaadan doono deegaanno kale oo ka tirsan wilaayada galgaduuda jasaaka allaahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka suxnimo andalus waxaanoo suurtogeliya oo aan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantiin dhegeysiga warka suxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak